magaalada muqdisho waxaa maanta lagu wadaa in lagu soo gebagabeeyo shirweynihii hiigsiga ee labada kun iyo lix iyo tobanka oo ay ka qayb galayaan dowladda soomaaliya iyo wakiilo ka socda beesha caalamka shirkan oo ay si wada jir ah u fureen madaxweynaha iyo wakiilka qaramada midoobe ee soomaaliya ayaa looga doodayaa arrimaha siyaasadda iyo amniga wixii u hirgalay dowladda soomaaliya dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay haddaba waxaa khadka telefoonka ee muqdisho haatan si toos ah ugu jira cabdiraxmaan cayinte wasiirka qorshaynta dowladda soomaaliya oo ka mid ahaa wasiirada ka qayb gelaya kulankan wasiir may maqashaa wasiir bal haddaad noogu bilowdid shirkan maxaa maanta looga doodayaa
walaalta shirku laba maalmood uu socday wuxuuna kamid yahay shirarka new dealka ayuu kamid yahay oo dhowrkii bilood oo mar la qabto yani waa midka ugu sarreeya oo wasiirada iyo madaxdu ay isugu yimaadaan labadii maalmood oo lasoo dhaafana ajendaha ugu muhiimsan wuxuu ahaa dabcan in dib u eegis lagu sameeyo wixii canaanka new dealka ku hirgalay emashaariic ahaa wixii khaldamay cashiro in laga barto iyo meesha loo socdana in layska wareysto shirkii haddaa lasoo gabagabeeyey daqiiqadaha soo socdana waxaa la akrin doonaa qoraalkii kama dambaysta ahaa haddii ilaahay wararka qaarkood ayaa sheegaya in war murtiyeed ka kooban ilaa shan iyo soddon qodob la filayo in goordhows aad sheegtay baa lasoo saaro marka war murtiyeedka maxaa ugu muhiimsan
qodobada dabcan ugu muhiimsan waxay tahay waxay yihiin in lasoo dhaweeyey horumarka ilaa iyo haatan laga sameeyey xagga new dealka mashaariicdii la marsiiyey in lasoo dhaweeyey horumarka ay dawladdu ka samaysay higsiga labada kun iyo lix iyo toban qodobadiisa ugu muhiimsan oo kala ah codyatirka dastuurka iyo kaabagelinta hanaanka federaalka iyo in lasoo dhaweeyey iyo dabcan in de laiska wareysto labada kun iyo lix iyo toban oo lasoo dhaweeyey warmasiidkii ay wadajir usoo wada saareen baarlamaanka iyo xukuumadda laba maalmood ka hor saddexda qodob ka koobnaa ee ka hadlayay in sanadka soo socda aanay doorasho hal qof iyo hal cod ah dhici karin laakiin in wixii lagu bedeli lahaa ay tahay talo u taalla hay-adaha dastuuriga ah ee dalka dowlad goboleedyada iyo shacabka soomaaliyeed taana waa lasoo dhaweeyey waxaa kaloo aada dabcan loo soo dhaweeyey xagga amniga ciidamada ciidamada amniga iyo kuwa xooga iyo amisom guulaha ay maalmihii ugu dambeeyay kasoo hoyeen dib uqabashada dhulka laga lasoo celiyey iyo wax lamid ah waan gartay haddaad bal yaro dul istaagtid arrintan doorashadu inaanay dhici doonin doorasho qof kasti uu macnaha codkiisa dhiibto sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka arrintaa dee hore waxa u sheegay baarlamaanka iyo xukuumadduba laakiin tus wax talooyin gaar ah oo looga xalkaa looga gudbi karo ma lagu sheegay warmurtiyeedka ama ma laga hadlay kulanka
de dabcan waxaa un lagu soo dhaweeyey warheshiiskii de xukuumadda warmasiyeedka xukuumadda iyo dawladdu ay soo saareen kaasoo loo arkay meel looga ambaqaadi karo wadatashi ay ummadda soomaaliyeed ka yeelatay wixii la yeeli lahaa labada kun iyo lix iyo toban wixii la yeeli lahaana waxaa laisla gartay in xukuumaddu ay ay dhowrka usbuucoo soo socota soo gudbiso qorshihii wadatashigaas ay ku qaban lahayd oo ummadda soomaaliyeed hay-adahooda dastuuriga ah iyo dowlad goboleedyada iyo bulshada rayidka ah iyo dhinac walba ay kula tashan lahayd inay soo gudbiso oo ay ay dadka la wadaagto kadibna dee laga wada hadlo maadaama doorashadii sidii la rabay loo waayo halka qof iyo halka cod ahayd wixii kale ee la heli karo markaas in lasoo bandhigo laguna dhaqaaqo lana fuliyo sanadka labada kun iyo lix iyo tobankana la fuliyo dee sidii qorshuuba ahaa oo dastuuriga ahaydba ileen muddadii dastuuriga ahayd ee dawladdan waxay ku egtahay sanadka soo socda xilligan oo kale wan garta saacadda wasiir haddaan su-aal kale ku weydiiyo puntland iyo jubbaland ayaa shirka ka maqnaa oo dee dabcan qeyb muhiima ka ahaa inay joogaan maqnaanshahoodu sidee u saameeyey inaan shirka ka qayb gelin
runtii waxaa warmasiidka lagu sheegay in lasoo dhaweeyey dowlad goboleedyadii halkan yimid oo maamulka meel gaarka ee koonfur galbeed iyo maamulka galmudug iyo maamulada kaloo dee dowlad goboleedyada weli aan ahayn oo banaadir iyo hiiraan iyo shabeellada dhexe waa lasoo dhaweeyey kuwa maqanna runtii waxaa la sheegay in laga xun yahay inay halkan ka maqan yihiin waxaa kaloo walmasiidka lagu soo dhaweeyey tallaabadii ay uu baarlamaanka galmudug qaaday dhowr maalmood ka hor oo ahayd in uu dastuurkiisa ka bedelo qodobkii ay puntland qoonsatay ee la xiriiray sohdinta labadaas gobol ka dhexeeya waxaana la sheegay warmasiidka lagu sheegay in qodobkaas uu horseedi karo in mugdiga ku kala jira puntland iyo galmudug lagu xallin karo na waa waa la sheegay wan gartay aad baad mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wasiirka qorshaynta soomaaliya cabdiraxmaan cayinte oo haatan khadka si toosa ugu jiray ee magaalada muqdisho
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington shirka caalamiga ee hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo dowladda ay ku dhawaaqday inaan doorasho dhici karin sanadka dambe ee labada kun iyo lix iyo tobanka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa v o a u sheegay in caqabado jira darteed aan doorasho hal qof iyo cod ah suuragal aanay ahayn khubarada falanqeeya arrimaha soomaaliya ayaa sheegaya inay iska cadayd in soomaaliya aan doorasho la qaban karin qadka telefoonka ee magaalada muqdisho ayaan ku waraystay cabdirashiid khaliif xaashi agaasimaha machadka heritage ee magaalada muqdisho
waad mahadsan tahay falastiin mar dhexe waa waxaa arrintaas banaanka soo dhigay inaysa suuragal ahayn doorasho inay dhacdo inkastoo sidaad sheegtay la wada ogaa guddi un-ta ka socda oo electionka qaabilsan baa soomaaliya yimid reportka ay qoreen iyo warbixin ay bixiyeen ba waxay ku caddeeyeen in aysa suuragal ahayn doorasho inay dhacdo shirkan shalay maanta socdayna oo macnaha heerka sare ah oo caalamkuna yimid dowladuna tegidna howlahaasa la rabay meel in lagu saaro maadaama waktigii dowladda gabaadka yahay arrimaha meel in la saaro loo baahnaabay ahayd hadda ka hor taagnaay oo lixdii qodob oo la sheegi jiray iyo waxyaabihii dastuurkii iyo federaalkii waxaas marka intaan laydiin odran oo maaragtay laatmagaadka waa ka baxday ama dowlad rasmigaa tihiin intaan laydiin odran annagu aan sii cadayno maalin ka hor saasay dowladdu waxooda usoo tuuratay laakiin way iska cadaydba labadii sana oo soo dhaaftay inaan doorasho loona socon sansaankeediina uusan muuqan oo diyaargarowgii iyo amnigii iyo iyo waxaasoo dhan is meesha oo marka arrin iska cadayd bay ahayd laakiin adiga shirkan bay karo hordhacayeen oo dad tala leh oo taladooda soo dhamaystay ka dhigahayeen marka maxay waxa kale furan ama jidka kale la qaadi karo mar haddii aan la filaynin doorasho maaragta qof iyo cod ah inay waddanka ka dhacdo qaab sidee ahaa la isleeyahay waxbaa lagu soo dooran karaa runtii dad markii horeba in saas loo cadeeyay ahayd sababta wakti fiican baa la gelin lahaa talada hadda laakiin stuhan baa bilaabanaya oo waxna waa wixii ay ahayd inay dhacdo haddii aan doorasho dhici karin waxna waa waxa dhici kara waxna waa waxa lagu maaragtay lagu haminhayo oo ay dadka qaarkiis ku talagalayaan guud ahaan maxaa la yidhahdaa waxaa dhici kara un dee in waxaan doorasho ahayn dowladdan in aan aysan ku darsan karin baarlamaanku wuxuu rabaa in badankiisu ama in badanoo kamid wuxuu rabaa inay ku darsadaan wakti loogu daro laba sano iyo wix lamida ama ka badan madaxda kale ama gobolada ha joogaan ama federaalka ha joogaane waxay rabaan inay tala iyo saameyn weyn ku yeeshaan xildhibaanada soo noqonhaya sababtoo ah ragga soomaalida badankiisu haddana gabdhihii baa bilaabayba qof kasta wuxuu rabaa madaxweyne inuu noqdo marka madaxweynahaas dhalan doona labada kun iyo lix iyo tobanka baa ummadii oo dhan waxay rabaan oo dadka hadda siyaasadda gacanta ku hayo gobolada ha joogaan ama muqdisho ha joogaane inay xildhibaanada ay dhali dowladdaas dhali doona sidii lagu soo abuuri lahaabaa loo wada maaragtay suxulduubayaa waxaase saxsan oo anaga aan aaminsannahay haddaan erateysanahay in wax xalaala haddii soomaalidu ay isku aftarato oo dadka kala duwan oo taladu ka go-do ama talada wax ku leh dadkao dhan baana talada wax ku leh oo laakiin markii loo diiday doorasho hal qof iyo hal cod la waayey oo dadkii duruuc xaqaas ay lahaayeen ay ka baxday dadka kale oo matala hawsha wax laga siiyo oo maaragtay ama odayaasha dhaqanka ha noqoto ama culimada ha noqoto dadka hadda siyaashada gacanta koosa ha noqoto wax xalaala waa in hadda la keeno haddaan wax xalaala la keenin oo markaas sayto hadda dadka ka cuntami kara oo qof oo sida madaxda hadda federaalkaa kuwa gobolada ama wadamada deriska ah oo laftigooda iskasoo u bartay soomaaliya inay markii dowlad la dhisayo ay gacanta la soo galaan ama shirkadaha baasiinka qoda iyo soomaaliya danaha kale haday lacag keenaan ama wadamo kaleo naga fogo carab iyo ikhwaan iyo waxla dagaalamaya ay hawsha gacanta la soo galaan waxaas hadhaw ma shaqayn doonaan waxaan sax ahayn oo xalaal ahayn waa la isku dayi karaa in la isku dayiyana aniga shaki iguma jiro laakiin waxaa shaqayn kara oo wax micna laka dhalan karaan waxaa jirta cabdirashiid in hal sano hadda ay ka harsan tahay muddadii jiritaanka dowladda maamulada gobolada qaar weli inaanay soo dhismin xiriirka dowladda iyo gobolada maamulada qaarkood inaanu wanaagsaneyn oo hadda shirka xamar ka socdaba ay madax sare oo gobolada dalka ka maqan yihiin doorashada iyo qaabka ay u dhici lahayd iyo sidii loo qaban lahaa weli inaan la iska waraysan ma laga yaabaa in aanay doorasho dhiciba karin noocay doontaba ha ahaaday oo dowladdu ay muddo dheeriya u baahan tahay iyada laftirkeeda inay dowladdu la sugayso wakti ku munaasaba oo arrintaasi ay sheegta laakiin hadda hawsha hortaallaahe ay tahay howl ka badan hal sano in lagu qabto dawladdu afar sanay haysatay hadday afartii sano wixii ay tiri waa qabanaya markii hore lix qodob ah ay qaban weydo oo markii dambe ay soo yareysay oo saddex qodob ka dhigtay oo saddexdii ay qaban weydo sabab loogu kordhinayo ma jirto iyaguna hadda madaxweynuhuna shalay lacagdinigu ka sheegay isagoo rabin korarka rabin maxaa la yidhahdaa adduunkuna u n security councilkana golaha ammaanka oo qaramada midoobeyna ayagii shalay iyaguna amadurhaad sheegay inaan is aqbali doonin korarsi marka korarsi xildhibaanadaa dhici karta oo mar walba hooyada isku arka maxaa la yidhahda hay-adaha qaranka inay maaragtay ay korarsi ama lagu khasbanaan karo saa hadda sheegaysid ama ay riisi karaan iyagoo maaragtay siyaasiyiinta kalena culeysanaya laakiin korarsi hadda sabab wax loo kordhiyo ma jirto hadda doorashana macnaha inaysan dhici karin waa la sheegay laakiin dadka soomaaliyeed wax saxa haddii midka lasoo saaro oo kasoo qaad haddana fikrado badan baa la turtuurayay waxaa dhici karta wuxu haddii sax yihiin oo doorashana gaarsiinayaan qof iyo kooxan aysa gooni ugu danaysanahayn oo warnooyahow ama dad yahow dirubseen waa sahna maxaan sameynaa xaggee u guurnaa ama safarkaan aanu sugahaya xaggee u marnaa haddii la yidhaahdo boqol habaa la isku afgaran karaa dawlad keertee karaa oo kumeel gaara oo wasiiro ka kooban keliya oo shaqada qabta baa la magacaabi karaa odayaasha dhaqanka oo saxdaa baa la dhihi karaa maaragtay soo xildhibaana soo qora maamul goboleedyada iyo odayaasha iyo culummada iyo ganacsatada iyo civil society-ga iyo halxadol caqdiga ama dadka talada iyo caqdiga hayo oo dhan baa la isku aro siyaabo badan baa arrinta loo farsamayn karaa haddii aan la isdardarahayn oo dad dan dana gooniya wata aysan damac ahayn inay macnaha dee wax muquunsadaan kaasi wuxuu ahaa cabdirashiid khaliif xaashi agaasimaha macadka heritage ee magaalada muqdisho khadka telefoonka wuxuu ugu warramayey falastiin axmed iimaan